wasaaradda maaliyadda dowladda jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay kulan looga hadlayay canshuuraha guryaha kaasoo ujeedkiisu ahaa koruqaadiista wacyiga bulshada hagaajinta nidaamka canshuuraha iyo xoojinta wadashaqaynta udhexaysa hay-adaha dowladda iyo shacabka kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay gudoomiyaha degmada kismaayo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda agaasimaha waaxda canshuuraha iyo xubno kaleo ka shaqeeya arrimaha canshuuraha iyo sidoo kale gudoomiyaasha xaafadaha magaalada kismaayo shirka markii uu soo dhammaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha degmada kismaayo mudane cabdulaahi maxamed faraweyne oo si faahfaahsan uga hadlay muhiimadda kulanka shirkeennan maanta waxaa ujeedkiisu yahay inaynu daafurno canshuurihii guryaha ama barbox takis ee sanadlaha ah maanta waxaan rabnaa haddii alla idmo in la bilaabo canshuurtii labada kun labaatan iyo shan ee guryaha waxaan rabaa bulshada reer kismaayood inaan ku wargeliyo canshuurtii sanadlaha ah inay bilaabanayso koob iyo labaatanka bisha oo maalinta sabtida ah dadka canshuurta laga qaado muwaadiniintuna ay canshuurta bixiyaan waxaan uga mahad celinayaa shacabka reer kismaayood sida ay canshuur bixiyaasha u yihiin ugalana shaqeeyaan amniga iyo horumarka canshuurtu waa tiirka ka mid ah tiirarka dowladnimada haddaan bulsho canshuur bixin dowladnimadu ma shaqeynayso waxayna saldhig u tahay saddex tiir amniga haddee amniga waxaa lagu sugaa canshuurta aada bixisid oo saaki aan halka isugu nimaano magaalada amni ka jiro dowladnimo ka jirto canshuurtaa saldhig u ah waxaa lagu sameynayaa canshuurta aada bixisaan horumarkii jubbaland oo dhan gaar ahaan magaalada kismaayo oo horumarkaas amnigu horumarkaas ay qeyb ka tahay canshuurta aada bixiseen waan idinka mahad celinaynaa waxaa lagaga shaqeeyaa horumarka guud ee jubbaland iyo dowlad dhiska soomaaliya marka muwaadin waxaa muhiim noo ah inaad canshuurta bixisid annaguna aanu ka shaqayno wixii canshuurtiina lagu qabanayay oo saldhig u tahay dowladda hoose waa idinka mahad celinaynaa waxaan rabaa marka inaan saddex qayboodba canshuurta loo kala qaadayaa waxaa laga yaabaa dadka in badan inaysan war ka hayn ama ay tiraahdo canshuurta la qaadaa waa qaali canshuurta ganacsiga ee guryaha ganacsiga eeda ah waxaa laga qaadaa boqol iyo labaatan dollar lama ogola boqol iyo labaatan iyo kow in la qaado lamana ogola boqol iyo toban iyo sagaal in la qaado tareefada jaan go-an yaa lagu qaadaya canshuurta ganacsiga oo aan eeda ahayn waxaa laga qaadayaa gurigii waxaa laga qaadayaa boqol dollar sagaashan iyo sagaal lama qaadi karo boqol iyo kowan lama qaadi karo mins waxa weye waxaas u qoran oo dowladdu jaangoysay oo tareefadaa baa la qaadaya qofna laguma dulminayo guryaha dhagaxaah oo deegaanka ah waa conton dollar guryaha cariishyada iyo bacweynayaashana waa labaatan dollar cashuurtaas waa sanadle sanad labaiyo toban bilood ka kooban yaa intaas yaa intaa la qaadaya intaa yartaadood qaadid yaa dowladnimo lagaga shaqeynaya waad ku mahadsantihiin dadka reer kismaayood sanadihii dhaweyto jubbaland oo dhan waxaa gasheen lomber one si fiican baad u bixiseen maantana waxaan rajeynaynaa sidii iyo si ka fiican inaad u bixisaan oo aynu tartan galno kuna tartanno muwaadinka canshuur bixiyaha